asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne mudane guddoomiyaha baarlamaanka mudane ra-iisul wasaar ee dowladda federaalka ku-meel gaarka ah mudanayaasha ka socda heedaha caalamiga ah wakiilka qaramada midoobay wakiilkiisa ambasador mahiiga iyo qaysamaha arrimaha bini aadamka ah ee qaramada midoobay mark bowden martida kale oo ka socota dowladaha aan saaxiibka nahay oo safiiradu u joogaan halka barlamentaariga delegationka ka yimi soomaaliya goboladeeda kale puntland ahlusunna wajamaaca iyo galmudug marti sharafta kale walaalayaal dhammaantiin waa salaamantihin salaan ka bacdi sharaf weyn waxaa ii ah inaan maanta shirkan qiimaha iyo qaayaha leh oo loogu magac daray shirka wadatashiga ee heer qaran ee soomaaliya inaan maanta halakan u nimaadno aniga iyo wafdiga puntland ka yimi dowladda puntland aan hogaaminay waa markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah shir soomaaliya arrimihiisa laga arransanayo soomaaliya gudaheeda lagu qabto guul weyn bay noo tahay inaanu maanta isu nimaadno istaabanno wada hadallo wixii noo dhexeeya oo aan qiimo lahayn meel iska dhigno wixii noo dana oo aan heshiis ku nahay wada qaadanno markaan wada hadalno cid kasta oo gacanina siinaysa aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin waxaa hawshuu taallaa waa innaga waa wax weyn in laga hadlo mawduucyada gaarka ah oo halkan lagu soo qoray oo la rabo in laga meel gaaro iyo in wax lagu qabto muddada soo socoto halka sana ah si loo dhammaystiro ilaahay idankiis amni ku soo celinta dalka soomaaliya dhaafihiisoo dhan si loo dhammaystiro uma anaan imaan halka cayaar waad og tihiin meeshaan ka nimi waa noogu yimaadeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba meel dhisan baanu ka nimi maanta foolxumada xamar ka muuqata ayaan ka muuqan waxaanu u nimi inaanu magaaladii annagoo aan ka tagnay iyadoo dhisan oo quruxdeeda la yaabo oo la odhan jiray waa magaalada adduunka ugu ammaan roon inaanu maanta naxdin darteed dhex mari kari weyno iyadoo burbursan waxaan u malaynayaa in nin walba ku qanacsan yahay in cid dibadda ka timi ayaan burburin waxaa burburiyey waa soomaali waxaa qarankii soomaaliya saa ka dhigayna waa soomaali waxaweeya inaan isku riixriixin cid badan baa dembiga wax ku leh cid badan baa dembiga wax ku leh laakiin maanta annagayna haysataa waxaanu halkaan isugu nimi inaanu dalkeenna waddankeenna dhigbaxaya aynu wax ka qabanno ayaan isugu haddaynaan innagu la imaan niyo niyo sami iyo waxqabad ina ka dhab ah cid kastoo dibadda inoo ka timaada ama ha ahaato waddamada deriska oo igad oo ciidamada halaka kusoo deeqay maanta ammaankooda la harsanayo magaalada muqdisho ama ha ahaadeen adduunyada inteeda kale oo iyagu ilaa maalintii soomaaliya burbur kuu soo hoyday aan ka daalin inay dadka soomaaliyeed gacan qabtaan ayna garab taagnaadaan aynu ugu dammayso midda haddeer caalamkao dhan ou u soo gurmaday oo gacan ka geysanayo dadka gaajada iyo macluusha u liita abaaruhu ay saameeyeen iyo dadka barakaca meel walba ku jooga innaga haddaan soomaali nahay waa inaan inagu qaadnaa mas-uuliyadda inaan ammaankeenna soo celinno inaan horumar dalkeenna u samayno inaan dabkee dalkeenna kala googo-ay dib isugu soo celinno oo ummaddeenii iyo dadkeennii oo midaysan raggeenna maanta talada haya aynu aragno ilaahayna la kaashanno soomaaliya oo mar labaad midowday inaan aragno sida ilaahay qur-aankiisa ku yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim suurat racd dad dibaddaynoo ka yimi gacansiin mooye waxa aynu u baahannahay inama siin karaa waxaa loo baahan yahay in kalsooni aan isa siinno inaynu is-aaminno in wixii tegey layska masaabaxo inaynu ka shaqayno sidii loo wada noolaan lahaa sidii laysu dhex geli lahaa sidii aasaaska loogu dhigi lahaa dowlad qaran oo soomaaliyeed oo soo noqota oo dowladaha caalamka meel ka gasha sharaftii ummadda soomaaliyeedna soo celisa ajeendada shirkan waa cad yahay magac kasta ha lagu sheego waxa weeye muddada halka sanaa inaynu ka shaqayno dhidibadana u aasno qodobaynona sidii ammaanka dalka oo dhan loo sugi lahaa sidii constitution ama xeer qaran oo federaal ku dhisan oo lagu wax qaybsado maamullo ku jiraan dowlad dhexena jirto in lagu dhammaystiro in baarlamaankan tirada badan shan boqol iyo kontonka ah oo kii hindiya ka badan loo celiyo tiro macquulah oo dadka soomaaliyeed ay iska bixinta way dhici kadhaa rag badan oo shanta iyo boqolka iyo konton ka mid ah inay is yidhaahdaan haddii la dhimo arrimaad soo noqon weyda ilaah baa calafkaaga haya meel kale wax ka helaysa waxaan anagu hadda ka hor soo jeedinnay boqol iyo labaatan iyo saddexdii dowladdii soomaaliyeed oo dadku doortay oo lixdan iyo sagaalkii ciidamadu rideen in lagu daro bar keliya oo laga dhigo boqol iyo siddeetan iyo shan laga dhigo ina ka badan waxaana malaynayaa dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed inay intaa kharashkooda bixin karaan maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay baarlamaan mushaarka la siin karo dadka ugu adeego waxaan u baahan nahay dowlad wanaag dad yaroo anigu aan ka mid nahay baa xusuusan waxa dowlad wanaagga la yidhaahdo hadda waagay jiri jirtay inta halaka iga horsoo horka jeedaa intooda badni waxayba leeyihin maxaa looga jeedaa haddayan buuka akhriyin maba soo arag waxa weeye dowlad muraayada oo dadku arkayo waxa meesha lagu samaynayo waxa weeye dowlad hay-adaheedii adeega ay dhisan yihiin kuwii amniga kuwii tacliinta kuwii caafimaadka dhinac walba ay dhisan yihiin waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dib u heshiisiinta meelaha dhibaatadu ka jirto oo wax badan tirsanaya annagu waxba tirsan mayno hadda laakiin wax waa dhace annagaa hadda xamar maanta nimi waa markii saddexaad oo anugu aan imin maanta august kow iyo sagaashankii baan imin shirkii jabuuti kow waan ka qayb galay waxaan imi labadii kun ayaan imi maantana waa imi toban toban sanaa u dhaxaysa haddaan maanta waxa ka soo bixi waayaan waxaad ogaataan in la kala tashan karo taa ogaad waxa maanta haddii aan soo bixi waayo xaqiiqdaan ka hadlayna wax badan dad badan bay ku xiran yihiin waynu is wada garanaynaa fursad baan maanta haysanaa aan ku doodno waxa micnaha leh aan ka doodno wixii aan wadaagno wada qaadanno wixii xun aynaan ninna wax u tarayna xusuusteeda aan ka tagno walaalayaal delegates ama ergooyinka maanta halka isugu yimi howl adag baa inii taal hawshaa inii taal taariikhdaa ku gelaysaa israacii soomaaliyaad ku dhalin kartaa waa ognahay caqabadaha jira caqabadaha ugu xunoo soomaaliya dib u heshiisiinteeda iyo dib u dhiskeedii iyo inay isku soo noqoto hortaagan xabadda iyo qoriga iyo waxaasaa loo hormariya mid ka xun baa jirta waxa weeye waa qabyaalad qabyaaladdaa ugu xun iyo jahliga ausan qofku garanayn waxa qabyaalad u tarayso ausan garanayn jahli weeye taariikhda islaamka wakti baa jiri jiray la ohan jiray samanu jahli ama samanu jaahiliya taan kitaabka nebi maxamed loo soo saarin inna waktigaasaan ku jirraa hadda nebina ma harin oo nebi soo baxayaa ma jiro laakiin innagaa joogna oo hawshaa layna ka rabaa waxaa loo baahan yahay inaan ka gudubno in ninka ciidankaa loo arko inuu reer hebel yahay waxaa loo baahan yahay inaan ka gudubno ninka dembiga galay inuu reer ka tirsan yahay oo haddii xaggee ka imaan lahaa labaduba waxay ka tirsan yihiin dadka dhalka degan oo ka dhashay waa in loo arkaa ciidanku inuu yahay waa adeegihii nabadgelyada dalka nin kastoo uniform qaba oo la soo dhoweeya nin kastoo dembi galay waa in loo arkaa inuu dembiile yahay oo u soo sheegaa kan dadka u xiga hadduu wiilkiisa yahay iyo hadduu aabbihi yahay hadduu in adeerki yahay oo isagu qabtaa arrintaas qabyaaladda ka gudubkeeda waataynu xorriyadda ku helno dad innaga ina ka cilmi yar ina ka hanti yar ina ka tira yar oo ka bilaabmay magaaladan maanta aan joogno xamar kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayaa guddoomiyey inaan qabyaalad waxba tarayn ee qabyaalad la-aan xorriyad lagu gaari karo waanay ku gaareen natiijadii ay dhaliyeen oo innagu aan ku dhalannay oo ku barbaarray oo wax ku barannay ayaynu inagu meesha iyagu ka guureen dib ugu celin waxaynu ka dhaxalay wax maanta in haysta waxaa kaloo soo galay waxaan jiri jirin dala kalaa timi xagjir baa yimi argagixisaa timi burcadbadeed baa timi waa caqabad kale waxaa yimid dadkii oo u janjeersaday inuu mar kasta ficil xun qaato halkuu dul qaadan lahaa oo dagaal iyo dagaalan ama mid qabyaalad qabyaalada isku laayaan ha ahaado ama mid waxaan loo dirinaya la aqoon oo kale ha ahaado inay yimaadeen qabyaalad iyo burbur siyaasadaysan oo dad isleey waxbaad ku helaysaa dhaaraha burburayaan maanta soo arkay magaalada burburay burburtay waxaa ka burbur weyn madaxa burburay maskaxda burburtay madaxii baa burburay marka waayadii hore anugu aan garaadsaday oo qabyaala la-aanta aanaan ku garaadsaday markii la yaabo qur-aan baa la akhrisan jiray haddana ma aqaan qur-aankiisu loogu heshiinayo inta firqadood oo diin sheeganaysa midiba meel ka baxday garan mayno anigu kolley midna ma ahi marka halaga ducaysto dadka aniga oo kale ah oo aan midna ku tirsana iyagu qur-aanka akriya waxaa jira oo kale ka faa'iidaystayaal baa jira ka faa'iidaysta dagaalka oo aan garanayn khasaarahay u keenayso ganacsatada ka mid a qaarkood xamar iyo waa lagu tilmaami jiray mar rabaan cashuurina bixiyaan puntland laftigeeda waa ka jiraan waxaan meelaha furdooyinka ka qaadno mooye macaasho macaashka iyo lagama qaadi karo ma bixiyaan cashuurtu waxa weeye gacantaada ka qaad oo naftaada ku daafa oo ku furo oo horumarkaa ku samay haddii aadan saa yeelin waxaad tawcaysid waa lagaa qaadaya mid jiriaa kaa qaadaya adna dhulku ku dhigaya waanay dhacday waan ognahay al-shabaabku inay baad ka qaadaan ganacsatada laakiin cashuurta dawladdu ay ku waajibisay oo dadka adeega loogu qabanayo ciidanka amniga mushaarka lagu siinayo ma bixinaya laakiin baadda waa bixinaya annaguse waxaan ka xishoonnaa inaan baad ka qaadno marka waa imaan doontaa in ninkaan cashuurta bixin ou la mid noqdo burburiyaha qaranka inuu noqdo waa imaanaysaa waana ku xisaabtami doona soomaalidu ceebtay ka baqdaa waagii hore kollay siday ahaan jirtay markay qabiilka ahayd waxay odhan jireen reerkeenna waxaasaa ceeb ku ah gabadheennu guur male gabdhaha guurkooda aad baa midhaa loo jeclaayo xoolo badan yaa laga qaadan jiray waana la isku ixtiraami jiray hadda maaqaan waxba lagama xishoodo maamaayo cusub baa soo baxday waxaa la yidhahdaa ceebi waa laba afmarooris cidna wax kama qaado saasaa la yidhahdaa waa mahmaaha uu jireeyey uu bixiyey jiri ay bixisay iyo waxaan xishoonayn iyo waxaa dadka xagta oo hantidooda qaata oo aan sharafta ku noolayn kuwaasuna meel fogaari maya waxaan jeclahay intaanan hadalkayga ka bixin inaan hadalkan mahad uga soo celiyo beesha caalamka dhammaanteed garabka ay siisay soomaali ay ugu horeeyaan dowladaha igad oo shirkii labada kun iyo laba labada kun iyo afarta waday iyo kuwa deeqbixiyaha oo caalamka oo dowladaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan oo iyagu dadka soomaaliyeed muddo ka badan soddon sano iyo dheeraad wixii qaxaya ama dowladdii hore oo militariga ahayd ha ka qaxeen burburadii iyo dagaalada dadka ay la gashay ama inta iyadu islaayeen iyo barakicii ha ka gacan qabteene dalkooda dejiyey oo aan isleeyahay dadka soomaaliya u baxsanayso maanta degaamadaas bay ku nool yihiin oo wax ku bartaan ay jiraan waxaan mahad gaara usoo celin usoo jeedinayaa dowladaha deriska ah xukumayaalka qaxootiga ah oo abaaruu barakiciyeen oo macaluusha ah albaabada uu furay oo dhulkooda hadda ku haya waxaan mahad usoo jeedinayaa guud ahaan cid kasta oo soomaali gacan qabatay muddadan adag oo taariikhdeeda gelaysa oo la xusuusan doono si gaara waxaan jeclaya lagu mahad naqo ra-iisul wasaaraha dowladda turkiya raajib dayib erdogan oo isagoo xaaskiisii wata oo isagoo xaaskiisii wata u bareeray halista soomaaliya iyo muqdisho anaguba aanu maanta sidaanu ku soo dhex marray ilaahay og yahay intuu yimi tusaale u noqday beesha caalamka madaxdeeda oo dhan inay imaan kadho xamar oo ay mucaawino keeni karto oo horgal u noqday si gaaraan isaga iyo dowladdiisa mahad ugu celinayna waxaan ilaahay ka baryayaa inuu quluubteenna isu soo kanceliyo dhibaatadanayna ka saaro iyo xumaanta iyo cuqdiga iyo xasadka iyo qabyaaladda iyo midnimo xumada iyo meel xun iyo soke wax ka eegidda ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dadka soomaaliyeed mideeyo oo qarankii soomaaliyeed dib u soo cesho innagana wayna ku xidhan tahay haddii ogaada reerka wadaacalla wax loogu daro baa la yidhi ilaahoo waxqabo keliya anna waxba samayn maaye ficil la-aan ninna janno xataa kuma tago waa in nin walba u wax qabtaa aada iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhegaysiga wanaagsan dhammaantiin oo dhan ilaahay waa mahad leh aamiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu